iyadoo dowladda soomaaliya iyo tan maraykanka ay xalay war ay soo saareen ee ku sheegeen in duqayn ka dhacday duleedka magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe ay ku dileen xubin ka tirsanaa al-shabaab balse markii dambe la sheegay in ninka la dilay uu ahaa maamulihii shirkadda hormuuda faraceeda jilib ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay senatar axmed nadiir oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya senatarka oo la soo xiriiray idaacadda kulmiya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya iyo tan maraykanka ay ku fududaadeen dilka marxuumkaasi iyo inay ku sheegaan ruux shabaab ah isagoo sheegay in maraykanka la siiyey warbixin qaldan marar badanna ay dhacday arrintan oo kale
waxaad moodaa in dowladdu ay gashay arrin oo aysan ka fiirsanin inay ka hadasho fudayd ahna inay maaragtay ay ka hadashay waxaan ku tilmaamayaa arrintaasi ay dowladda sida ay uga hadashay waxay ahayd arrin oo fudayd ah oo ay ku fududaatay arrintan kale ee maraykanka ee duqeynta ninkaas muwaadinka soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed u khidmaynayeyna runtii waxaan isleeyahay waxay ahayd bartilmaameed khaldan oo uu maraykanka ugu geystay shacabka ku dhaqan jubbooyinka haasatan degmada jirib waxaan isleeyahayna tilmaan khaldan ayay ahayd ninkaas dhibaatada loogu geystay maraykanka oo maraykanka ugu geystay saas darteedna marar badan oo badan baanan aan aaminsannahay inay dhacday taasoo kaleeto waxaan qaadanayno oo annagu aan qaadanaynana ma aha in dhammaan yani shacabka maalin walbaba dhibaato loogu geysto duqeymada oo runtii aan ahayn kuwa inta badan ka turjumaya tilmaamaha runta senatar axmed nadiir ayaa sidoo kale sheegay in marar badan ay dhacday in dadda rayida ah ay duqayn ku dilaan ciidamada maraykanka ee africom kadibna la sheego in la dilay shabaab balse ka baarlamaan ahaan aysan ogolaan doonin in qof soomaaliyeed xaqdarro lagu dilo ma ogolaanayno annaga qof muwaadin soomaaliyeeda oo xadgudub in lagu sameeyo marnaba ma ogolanayno marar badan marar badan oo horeeto ayaa waxaan arkaynay xadgudub fara badan oo shacabka jubbooyinka ugaga imaanaya kenya saas darteed waxaan anagu aana marnaba qaadanaynin in duqeymaha ee bartilmaameedyada nimankaasi nabaddiidka la bartilmaameedsanayo in shacabka jubbooyinka wax lagu gaadhsiiyo ama shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda isgaarsiinta hormuud ayaa keenan u sheegay in maxamuud xaaji salaada oo ahaa maamulihii shirkadda hormuud ee degmada jilib laba gantaal lagu dhiftay xilli how shalay galaba ku sugnaa beertiisa